halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadallada ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii cahdigii hore kitaabkani zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhristaa ay ka helayaan qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatadu ay ku badan tahay dadka markii inoogu dambaysay waxay inoo joogtay zabuurkii gaabnaa ee labaatanaad oo aynu idiin sheegnay inuu ahaa zabuur quseeya reer banu israa'iil markaana ma quseeyo masiixa iyo masiixiyiinta laakiin wuxuu quseeyaa reer banu israa'iil marka innaga zabuurkan wuxuu inoo yahay mid masaal ah oo waxbarasho welibana waa zabuur duco ah marka la leeyahay ha xusuusto allabaryadiinna ayay innaga inoo tahay ama aan u fasiranaynaa allabarigii masiixa wuxuuna allabarigaasu ahaa kii uu jidhkiisa inoogu dulbixiyey iskutallaabta aabbuhu wuxuu maqlayaa baryada sayid ciise masiix waxaad haddaba xusuusataa in sayid ciise masiix qudhiisa uu yidhi aabbow waan kuugu mahdinayaa inaad i xusuusatay waxaanan garanayaa inaad mar waliba i maqasho masiixu sida abbaarta ah waa kan keliya ee aabbuhu mar waliba uu maqlayo uu u jawaabayo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu soo gunaanadno zabuurkan gaaban ee ducada ah waa kan labaatanaade waxaan eegaynaa cutubka labaatanaad aayadaha toddoba ilaa sagaal ee baalka toddoba boqol iyo siddeed ee axdigii hore waxaana qoran sida tan qaar waxay isku halleeyaan gaarifardoodyo qaarna waxay isku halleeyaan fardo laakiinse innagu waxaynu xusuusanaynaa magaca rabbiga ilaaheenna ah iyagu way foorarsadeen wayna dhaceen laakiinse innagu waynu kacnay oo waynu taagannahay rabbiyow ina badbaadi oo boqorku ha inoo jawaabo markii aynu u qeeshanno boqorku haddaba waa kan israa'iil waayo innaga wuxuu maanta inoo yahay badbaadiye waxaanan wax ku weyddiisannaa magaca masiixa marka la leeyahay oo badbaadi rabbiyow ayay ula jeedaan boqorka zabuurkanu waa mid boqorka weyn ku saabsan ilaah niyadaheenna ha u muujiyo runta ka dambaysa waxaannu iminka soo gaarnay zabuurka kow iyo labaatanaad oo isagu quseeya sama'aadistii masiixa waa zabuur kale oo anigu aan u qaatay inuu yahay mid ka hadlaya masiixa inkastoo aan loo soo qaadan zabuurkan sida inuu yahay waxyi ka hadlaya masiixa sidii aan idinku sheegnay horudhaca zabuuradaha mana ahan welibana mid lagu soo xigtay axdiga cusub oo marka laga hadlayo masiixa haddaba ilama ahan haddii aad akhriso zabuurkan inay si kale kula noqonayso laakiin waxaad garanaysaa in zabuurkanu uu ka hadlayo masiixa bilxaqiiqa beryihii hore israa'iil waxay zabuurkan u haysteen inuu yahay mid ka hadlaya masiixa ay sugayeen waxaana kitaabka axdigii hore iyo weliba kan sharciga ee loo yaqaanno talmuud ayaa waxay barayaan in boqorkan halkan lagu sheegay uu yahay masiixa ninkii yuhuudiga ahaa ee garashada u lahaa qoraalka talmuudka ee la odhan jiray solomon isaki oo weliba loo yaqaanay raashi oo noolaa kun iyo afartan ilaa kun iyo boqol kadib dhalashadii ciise masiix ayaa laga qoray inuu yidhi sabuurkanu waa mid masiixa ka hadlaya laakiin aanay habboonayn intaasi la adkeeyo waayo waxay rajo siinaysaa masiixiyiinta oo waxay caddayn u noqonaysaa in ciisihii reer naasareed uu yahay masiixa haddaba hadalladiisa ayaa caddayn u ah in sabuurkanu uu ku saabsan yahay sayid ciise masiix waa wax xiise leh in weli sabuurkan ay isticmaalaan kiniisadaha maalmaha khaaska ah ee sannadka daneeya waxay sabuurkan ku xusuustaan maalintii sayid ciise masiix uu samada galay iyo marka uu soo noqon doono isagoo ammaantiisa wata oo ah sida wadaadkeenna sare ee weyn waxaa iga yaabinayaa kuwa rumaysadka sida xoogga leh ugu dheggan inay haddana ayan fiiro gaar ah siinin sama'aadistii sayid ciise masiix waxaannu had iyo goorba xusuusannaa maalintii masiixu u dhashay oo ah maalinta kirismaska iyo xilliga isteerka oo ah maalintii uu sayidkeennu ka soo sare kacay dhimashada iyo maalinta bentekoste oo ah markii ruuxa quduuska ahi uu ku soo degay xerta oo la aasaasay kiniisaddii u horraysay ha yeeshee waxaynu ilownay sama'aadistii masiixa anigu maalintaasi waxay ii tahay maalin ahmiyaddeedu ay sarrayso markaana sabuurkan wuxuu ina siinayaa fursad aynu kaga fakarno maalintii sayidkeennu uu aaday samada waxaana inoo muuqanaya inuu yahay boqorka jooga samada waxaanan arkaynaa ciqaabta dul imaanaysa kuwa diiday isaga sabuurkanina waa mid kale oo uu boqor daa'uud tiriyey marka la eego qoraalkan rabbaaniga ah waxaana uu ku soo darayaa imaanshaha masiixu dunida uu imaanayo isagoo boqor ah waxaa shakila'aan ah in sabuurkan la qaadi jiray wakhtiga ay socoto caabudista macbudka nin ka faallooda kitaabkan sabuuradda ayaa wuxuu leeyahay reer banu israa'iil shakhsi ahaan waxba ma ahayn waxaase ay wax noqonayaan markii boqorkooda dhabta ahi uu la joogo marka rajada oo dhan iyo filashooyinka qalbiyada kuwa quduuska ah ha ku jireen kuwa talada haya daa'uud ama wiilashiisa ayaa giddi waxay dhowrayeen masiixa oo daa'uud u ahaa sayidkiisa iyo weliba wiilkiisa ka soo farcami doona waxaad iminka eegtaa sida uu ku bilaabanayo sabuurkan kow iyo labaatanaad aayaddiisa koowaad ee baalka toddoba boqol iyo sagaal ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbiyow boqorku wuxuu ku farxi doonaa xooggaaga oo badbaadintaadana aad buu ugu reerayn doonaa inkastoo daa'uud uu ka hadlayo khibraddiisa shakhsi ahaaneed haddana tarjumada aasaasiga ahi waxay qusaysaa sayid ciise masiix wuxuu leeyahay boqorku wuxuu ku reerayn doonaa xooggaaga markii aynu eegno kitaabka cibraaniyada cutubka laba-iyo tobanaad aayadda labaad ee baalka saddex boqol shan iyo sagaashan ee axdiga cusub ayaa waxaa qoran sida tan innagoo fiirinaynaa ciise oo ah bilaabaha iyo dhammeeyaha rumaysadkeenna kii farxaddii hortiil daraaddeed u adkaystay iskutallaabta isagoo fududaysanaya ceebta oo fadhiistay midigta carshiga ilaah haddaba aayaddanu waxay ka hadlaysaa farxaddii sayidkeenna markii uu u silcayey inuu ina badbaadiyo aawadeed wuxuu ku farxaa awoodda iyo xoogga isaga la saaray wuxuuna aaday samada oo malaa'igaha iyo uunka oo dhan isagaa laga hoosaysiiyey maanta wuxuu awood u leeyahay inuu badbaadiyo dembiile kasta oo ilaah u yimaada iyadoo uu soo marayo masiixa sida ku qoran kitaabka cibraaniyada cutubka toddobaad aayadda shan iyo labaatanaad sidaannu markaasi arkayno kanu waa sabuur wanaagsan haddaan horay idinku sii wadno sabuurkii kow iyo labaatanaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda labaad waxaana qoran sida tan waxaad isaga siisay wixii qalbigiisu doonayey oo wixii bushumihiisu ay ku weyddiisteenna uma aad diidin markii sayidku warbixintiisii ugu dambaysay ee dardaarankiisa uu bixiyey wuxuu yidhi sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda koowaad ee baalka boqol lix iyo sagaashan ee axdiga cusub sida tan waxyaalahaas ciise ayaa ku hadlay markaasuu indhihiisii kor u qaaday xagga samada uu yidhi aabbow saacaddii way timid ammaan wiilkaaga inuu wiilku ku ammaano salaadan iyo dhammaan codsiyadii kale ee sayidka waa laga wada jawaabay ama laga wada jawaabi doonaa sidaannu ku arkayno salaadan salaaddanu waa tii sama'aadista wuxuuna haatan fadhiyaa gacanta midig ee ilaah oo waxaa sabuurluhu uu inoo sheegayaa ama uu leeyahay waxaad isaga siisay wixii qalbigiisu uu doonayey markaa sabuurkan wuxuu waxyi u noqonayaa masiixa oo waxaa lagu soo kaamilay injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddoba iyo tobanaad aayaddiisa koowaad waxaa kaloo jirta qidco kale oo ka mid ah injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda afar iyo labaatanaad oo aan weli la kaamilin waa salaad masiixu ilaah uu hordhigay oo wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda afar iyo labaatanaad sida tan aabbow kuwaad i siisay waan doonayaa inay ila joogaan meeshaan joogo inay arkaan ammaantaydii aad i siisay waayo adaa i jeclaa intaan dunida la aasaasin haddaba salaadan waa mid laga soo jawaabi doono mustaqbalka wuxuu dunida u yimid inuu taasi hergeliyo oo ilaahna ma istaajin codsigii wiilkiisa waxaa iminkana bilaabanaya isbeddel dhanka muusikada ah oo ah inaan ka fakarno haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno sabuurka kow iyo labaatanaad aayadaha afar ilaa lix ee baalka toddoba boqol iyo sagaal ee axdigii hore waxaa qoran sida tan wuxuu kaa baryey nolol oo aadna waad siisay isaga oo waxaad siisay cimri dheer oo waaraya weligiis iyo weligiisba ammaantiisu waxay ku weyn tahay xagga badbaadintaada oo waxaad isaga saartaa murwad iyo haybad waayo waxaad isaga ka dhigtaa mid weligiisa aad u barakaysan oo waxaad ka dhigtaa inuu hortaada farxad kula reereeyo haddaba sayid ciise masiix wuxuu u yimid inuu noloshiisa u bixiyo furashada kuwo badan aawadeed markii uu dunida joogay sayid ciise masiix wuu hooseeyey oo waxaad arkaysaa inuu ilaah had iyo goorba baryi jiray wuxuu dhib iyo silic kala kulmay beertii getsemane zabuurka boqol iyo labo aayadaha saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan inkastoo aynan gaadhin weli ayaa leh sida tan isagu xooggayguu ku dhex dhimay jidka oo cimrigaygiina wuu gaabiyey anigu waxaan idhi ilaahayow ha ii sii qaadin cimrigayga oo bar ah sannadahaagu waxay sii waaraan tan iyo ka ab ka ab wuxuu haddaba sayid ciise masiix u weyddiistay nolol wuxuuna dhintay isagoo weli da'diisu ay yar tahay oo saddex iyo soddon jir ah wuxuuna yidhi sida ku qoran injiilka sida luukas oo u qoray cutubka laba iyo labaatanaad aayadda laba iyo afartanaad sida tan aabbow haddaad doonaysid koobkan iga fogee hase ahaatee doonisteedu yaanay noqon taaduse ha noqoto waxaa kaloo ku qoran warqaddii cibraaniyada loo qoray cutubka shanaad aayadda toddobaad sida tan masiixu maalmihii jidhkiisa wuxuu tukasho iyo baryooyin qaylo dheer iyo ilmo ugu bixiyey kan kara inuu isaga dhimasho ka badbaadiyo waxaa loo maqlay cibaadadiisa sidee loo maqlay haddaba maadaama uu dhintay waa la maqlay waayo waxaynu ogsoonnahay in dhimashadii laga soo sara kiciyey wuxuuna haatan ku sara kacay jir ammaanan oo wuxuu iminka ag fadhiyaa gacanta midig ee ilaah waayo waxaa qoran ammaantiisu waxay ku weyn tahay xagga badbaadintaada ammaan waxaa leh haddaba ama ay u sugnaatay masiixa waayo wuu ina wada badbaadiyey haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu iminka eegno baalka toddoba boqol iyo sagaal cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha toddoba ilaa sagaal waxaa qoran sida tan waayo boqorku wuxuu isku halleeyaa rabbiga oo ilaaha ugu sarreeya raxmaddiisa aawadeed isaga innaba lama dhaqaajin doono gacantaadu waxay heli doontaa cadaawayaashaada oo dhan oo midigtaaduna waxay heli doontaa kuwa ku nacab oo markii aad carootid waxaad iyaga ka dhigi doontaa sida foorno dab ah oo rabbigu wuxuu iyaga ku liqi doonaa cadhadiisa oo dab baa gubi doona nin kale oo fasiray kitaabka ayaa wuxuu leeyahay waxaad iyaga ka dhigi doontaa sida foorno oo kale wakhtiga imaatinkaaga haddaba nin aynu jaalnahay ayaa maalin ii yimid oo wuxuu igu yidhi ma rumaysni inay cadaabi jirto markaasaan ku idhi miyaad haddaba garanaysaa in rumaysadarradaada aad kaga soo hor jeeddo hadallada ilaah ee qoran markaasuu igu yidhi shaqo kuma lihi haddii aan ka soo hor jeedo iyo haddii kale laakiin ma rumaysni in cadaabi ay jirto waxaan dabeeto ku idhi waa hagaage maalin baase imaanaysa marka aad arki doonto in cadaabi ay jirto oo ay run tahay haddaba cadaabtu ma ahan maaddo wacan oo laga hadlo xitaa ilaah kuma farxo baabba'a sharrowga ha yeeshee wuxuu doonayaa inuu badbaadiyo haddii aadan ugu imaanin dariiqa uu kuu furay amase aadan doonaynin badbaadadiisa wax kale oo ku sugaya ma lahan dhegaystow in lagula xisaabtamo mooyaane waxaa qorninka uu leeyahay sidaan ku aragnay aayadda sagaalaad ee cutubkan kow iyo labaatanaad oo markii aad carootid waxaad iyaga ka dhigi doontaa sida foorno dab ah oo rabbigu wuxuu iyaga ku liqi doonaa cadhadiisa oo dab baa gubi doona haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabka zabuuradda cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha toban ilaa saddex iyo toban waxaa qoran sida tan midhahooda dhulkaad ka baabi'inaysaa farcankoodana bini'aadmiga dhexdiisa waayo iyagu waxay ku tala jireen inay xumaan kugu sameeyaan oo waxay hindiseen xeel ayaan iyagu dhammayn karin waayo waxaad iyaga ka dhigi doontaa inay dib u jeestaan oo xadhigga qaansadaadana waxaad ku diyaarin doontaa wejigooda hortiisa rabbiyow adigu xooggaaga ku sarree markaasaannu gabyi doonnaa oo waxaannu ammaani doonnaa itaalkaaga waxaan zabuurkan ka arkaynaa iskutallaabtii masiixa iyo siliciisii wuxuu dib ka qabsaday iskutallaabta waayo warqaddii cibraaniyaduna waxay leedahay sida ku qoran cutubka laba-iyo tobanaad aayadda labaad qayb ahaan baalka saddex boqol shan iyo sagaashan ee axdiga cusub sida tan kii farxaddii hortil daraaddeed u adkaystay iskutallaabta haddaba boqorku wuxuu joogaa samada waxaanan arkaynaa in ammaan iyo sharaf baa la huwiyey wuxuuna halkaasi u joogaa dadkiisa aawadeed welibana aad iyo aad buu u faraxsan yahay oo wuxuu sugayaa in lasoo shaacbixiyo isaga iyo ammaantiisii boqortooyo masiixu haatan wuu faraxsan yahay oo la mid ma ahan sida markii hore uu ahaa markaasoo qorninku uu leeyahay isagu wuxuu ahaa nin murugeed oo xanuun bartay si kastoo ay tahayba ciise masiix haatan wuxuu fadhiyaa gacanta midig ee ilaah oo welibana waxaa niyaddiisa hareeyey farxad wuxuuna doonayaa inuu farxaddaasi la wadaago aniga iyo adigaba markii sayidkeennu dunidan oo joogay cadaawayaashiisu way ka soo hor jeesteen oo ay la dagaalameen laakiinse isagu ilaah buu ku kalsoonaaday haddaan u fiirsanno riyadii yooxanaa maska toddobada madax leh wuxuu u taagan yahay shayddaanka oo doonaya inuu liqo wiilka gabanka ah oo u taagan masiixa naagtuna waa israa'iil haddaba intaan masduulaagu liqin ayaa ilmihii waxaa kor loogu qaaday xagga ilaah iyo carshigiisa sidaad arkaysaan wuxuu masiixu iminka joogaa xagga jannada oo wuxuu fadhiyaa gacanta midig ee ilaah zabuurkan waxaan kaloo ku arkaynaa in ciqaabi ay soo fool leedahay waxaana lagu balballaarinayaa waxyaabaha zabuurkan ku qoran kitaabka muujintii ciise masiix ee yooxanaan loo muujiyey kitaabkaas ayaa si faahfaahsan looga warramayaa muujinno badan oo masiixa ku saabsan rasuul bawlos oo la hadlaya masiixiyiintii reer tesalonika ayaa inoogu sheegaya warqaddiisii labaad ee uu halkaasi u diray cutubka koowaad aayadaha toddoba ilaa siddeed ee baalka saddex boqol laba iyo lixdan ee axdiga cusub sida tan iyo inuu kuwiinna la dhibay nalakiinna siiyo markii rabbi ciise samada uu ka muuqdo isagoo wata malaa'igaha xooggiisa oo dab ololaya ku jira oo ka aargudanaya kuwa aan ilaah aqoon iyo kuwa aan addeecin injiilka rabbigeenna ciise masiix haddaba qidcadanu waxay tilmaamaysaa marka sayid ciise masiix uu u imaanayo dunidan inuu ka aarsado cadaawayaashiisa aawadeed rasuul bawlos oo horay faalladaasi u sii wata ayaa leh isla sida ku qoran warqaddan labaad ee reer tesalonika cutubka koowaad aayadaha sagaal ilaa toban sida tan waxaa lagu ciqaabi doonaa halaag weligiis ah oo waxaa laga goyn doonaa rabbiga hortiisa iyo ammaanta xooggiisa markuu yimaado maalintaas in isaga lagu ammaano quduusiintiisa oo lagula yaabo kuwii rumaystay oo dhan maxaa yeelay markhaati furkaygii aan idiin sheegnay waa la rumaystay haddaba zabuurkan waa mid ka hadlaya sama'aadistii masiixa oo xidhiirka inaga dhexeeya innaga iyo masiixa waxa weeye in innagu aynu nahay kuwiisii isaguna uu yahay badbaadiyaheenna haddii aadan rumaysan inuu yahay badbaadiyahaaga oo aadan ku kalsoonaanin wax kale oo aad sugayso ma lahan dhegaystow in lagu ciqaabo mooyaane ha yeeshee isaga maanta wuxuu fadhiyaa gacanta midig ee aabbaha oo farxad iyo reynreyn baa wejigiisa saaran marka ay sidaan tahay ayaa zabuurkan waxaa ka muuqanaya sama'aadistii wacnayd ee masiixa oo balballaarinaysa nimcada ammaanta ilaah ee laga helo ama ku jirta ciise masiix waxaa jira qorniin fara badan oo ay adag tahay inaan faallo dhammaystiran ka bixiyo zabuurkan laba iyo labaatanaadina waa ka mid marka aynu soo gaarno zabuurkan laba iyo labaatanaad ayaan dareemayaa inaan weli taaganahay dhul quduus ah zabuurkan waa mid quseeya iskutallaabta waxaana sidaasi loogu bixiyey inuu si saxiix ah oo tallaabo tallaabo ah uga warbixinayo khudbiddii masiixa mana lahan meel kale oo tafaasiisha noocaasi ah oo kale lagu bixiyey markaan akhrinayno hadallada ilaah waxaa zabuurkanu uu ku xidhan yahay waxa ku qoran cutubka laba-iyo labaatanaad ee kitaabka bilowgii iyo cutubka saddex iyo kontonaad ee kitaabka ishaaciyah waxaa haddaba jira zabuurado fara badan oo ku taxalluqa masiixa kan koowaad wuxuu inoo muujinayey sawirka masiixa dabeecad ahaan kan uu yahay noloshiisa iyo ficilladiisa ha yeeshee zabuurkan laba-iyo labaatanaad waxaa si hoos ahaaneed loo baarayaa fikraddiisa iyo noloshiisa xagga gudaha ah zabuurkan waxaynu arkaynaa xanuunka uu ka marayo waxyaabihii uu u go'ay ama isku dhiibay inuu sameeyo oo waxaa bannaanka la keenayaa nafsaddiisa injiilada waxaa ku qoran runta taariikhiga ah ee dhimashadiisa iyo weliba qaar ka mid ah dhacdooyinkii keenay in la qodbo laakiin zabuurka laba iyo labaatanaad oo keliya ayaa waxaa lagu muujinayaa fikradihiisa qorayaasha qaarkood ayaa waxay rumaysan yihiin in sayid ciise masiix uu soo xigtay dhammaan zabuurkan laba iyo labaatanaad markii uu iskutallaabta saarnaa waxaan ku darayaa in toddobadii goor ee hadalladiisa ugu dambeeyey intii uu iskutallaabta ku dhibaatoonayey ayaa ka muuqanaya zabuurkan aragti ahaan iyo ruux ahaanba waxaan garanaynaa in la soo xigto toddobadii dhacdo ee ugu dambaysay ee masiixa markii la daldalayey ku timid waxaana alaaba laga akhriyaa kiniisadaha maalmaha loo yaqaano jimcatulkhayr marka toddobadii dhacdo ee ugu dambaysay loo dhiibo toddoba wadaad oo ay akhrinayaan ayaa waxaa ka buuxa faa'iidooyin fara badan ha yeeshee waxaannu isku taxallujinaynaa in toddobadaasi dhacdo isku hal farriin aan ka dhigno oo weliba aynaan halka hoose istaagin markaan ku jirno zabuurkan ee waa inaannu masiixa la saarnaanno isku tallaabta oo aannu eegno sidii uu qalbiga iyo maankaba ka dareemayey marka aynu sidaas yeelno ayaannu ka eegaynaa isku tallaabtii masiixa dhinac kale oo ka duwan aragtidii hore waxaana weeye inaan isla saarnaanno ama isla saarno masiixa isku tallaabta marka aynu sidaas yeelno ayaannu ka eegaynaa isku tallaabtii masiixa dhinac kale oo ka duwan aragtidii hore waxaana weeye inaan isla saarno masiixa isku tallaabta waxaannu markaasi hoos ula soo eegaynaa masiixa marka uu isku tallaabta ku xidhnaa oo halkaasi uu ka soo laadlaaday waxaanan arkaynaa wixii qalbigiisa ku jiray waxaan arkaynaa wixii ku dhacay nafsaddiisa markii uu noqonayay allabarigii dembiga dunida markii lagu joojiyey meel u dhexaysa samada iyo dhulka ayuu noqday sallaan ka soo laadlaadda samada oo soo gaaraysa dhulka si dadku ay u helaan dariiq ay ilaah ku gaaraan innaguna halkaasaynu joognay haddii ay kula quman tahay waa isku tallaabta dusheeda markii uu innaga daraaddeen dembi u noqday waxaa rasuul bawlos uu inoogu sheegayaa warqaddiisii labaad ee reer korintos cutubka shanaad aayadda kow iyo labaatanaad markaasoo uu lahaa sida tan isagoon dembi aqoon ayuu dembi inoo noqday si laynooga dhigo xaqnimada ilaah ee isaga ku jirta haddaba innagu waxaynu la saarnayn isku tallaabta markii uu inoo dhintay marka aynu masiixa saaranno rumaysadkayaga rasuul butros ayaa sidan u dhigaya oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka labaad aayadda afar iyo labaatanaad sida tan oo isagu dembiyadeennii wuxuu ku qaaday jidhkiisii geedka saarnaa si innagoo dembi kala dhimannay aynu xaqnimo ugu noolaanno waxaad ku bogsateen xariijimihii karbaashiddiisa
adigoo saamaada jiiro ibkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin